bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco kastaba a ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijku waxaa idinka imanaya magaalada hargeysa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxa aynu ku soo qaadanaynaa sannad iyo barkii ugu dambeeyey waxaa somalilan ka aloosnaa muran siyaasadeed oo la xidhiidha doorashooyinka ururada iyo ta madaxtooyada guddiga doorashooyinka ee somalilan bishii julaay aynu ka soo gudubnay dabayaaqadeedii waxa ay soo saareen kuna dhawaaqeen doorashooyinka madaxtooyada iyo ta ururada oo ay muddeeyeen ama cayimeen siddeed iyo labaatanka bisha disembar ee sannadkan aynu ku jirnay laba kun saddex iyo labaatan waxay komishinku u muddeeyeen in la qabanayo doorashada ururada siyaasadda ee somalilan sidoo kale doorashada labaad ayay u muddeeyeen oo aata madaxtooyada inay qabsoomi doonto saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sannadka laba kun afar iyo labaatan waa mawduuca barnaamijka aynu ku lafagurayno dhegaystayaal barnaamijka waxaa igu martiya xildhibaan maxamed xareed rooble waxa uu golaha guurtida ee somalilan uu soo galay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii waxaana uu gobolka awdal ugu metelaa golaha guurtida sidoo kale waxaa igula jira dooda oo aan wakhtigiisa isagana uga mahadnaqaya garyaqaan ismaaciil cabdi daahir sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ah cali xasan cawaale waa dhaqaalayahan waana siyaasi dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeyey ku jiray iyo ugu dambayn guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee soolja sakariye axmed maxamed oo hagaag dhegaystayaal aad baad u mahadsan tihiin martida sharafta le wakhtigiinana waan idinka mahadnaqaya ugu horraynba aan ku soo dhoweeya mikrofoonka cali xasan cawaale xaaladda somalilan maanta ay marayso haddii aad dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha isha saarto bal hadda wax ka dheh
dalku haddiisi aynu uga warno guud xaaladda maanta uu marayo anigu filimaayo xaalad la mida in somalilan ay soo martay khilaafaadkii kaasu u sii koray waxaa dalka ka jirta dhaqaalo xumi baahsan waxaa kale oo sii kordhaya kale fogaanshihii dadkii walaalaha ahaa ee reer somalilan runtii waxaa arrintaas keenay khilaafkaa ragaadiyey ee dalka somalilan baa runtii ayaa keenay dalku waxaan odhan karaa wuxuu marayaa meel aad iyo aad xasaasi u ah waad mahadsan tahay aan u imaado xildhibaanka golaha guurtida somalilan xildhibaan maxamed xareed rooble xildhibaan bal hadda jawiga siyaasadeed ee somalilan maanta ay ku jirto anuu golaha waxaan raggii markay yimaadeen ugu yaryaraa maantana kuwa ugu waaweyna farakutariska ayaan ku jiraa marxalada badanoo kuwan ka adag ayaa ina soo maray mar walbana waxaynu kaga bixi jirnay wadatashi iyo isku tanaasul iyo in danta guud laga hormariyo tagaarkaa ninkii la doortaa ee doorasho galaa ee madaxu noqdaa wuxuu cid gaara ku talaa inta badan maba jirtaba laakiin waxaa loo baahan yahay in laga eego war danta qaranku maxay ku jirtaa maxaase inoo dana oo dalkii dani ugu jirtaa alxamdulilah rabbilcaalamiin innagu waxaan ahayn dad ku soo dhisnaa wadatashi isku tanaasul ismaqal isdhexgelin waxaad moodaysaa muddooyinka dambe waxaasi inay soo yaraanayaan oo dadkii yaryaraa ee talada inteeda badan ku soo dhowaanaya ay si kaleo meel ka dhow ka arkayaan ma arko runtii waxaan u arkaa anigu wax laga heshiin karo oo la dhammayn karo waa aan mashaakil iyo burbur waddanka u keenin in la samayn karo waana la samayn insha allah saan ku tala weynahay ku rajo weynahay xaaladda iminka dalku ku jiro waxoogaa marona way jiraan meelo dagaalla ka jiraan oo dhibaata ka jirtaana way jiraan way dhacaan dagaalladu wadannada inaga waaweyna jaarkaaba dhibaatooyin noocan ama ka weyni way dhacaan laakiin inagu mar walba caqligaa taliya dhib ka badanoo horoo badan baa ina soo martay ninety four halkan afar iyo sagaashankii dagaal baa jiray ee laga heshiiyey maantana waxaan filayaa waxyaabaha yaryar ee maronkee jira in laga heshiin karo aad baad mahadsan tahay sakariye axmed maxmed guddoomiyaha ururka saxafiinta ee soolja adiga isla su-aashaasi aan wareejiyo runtii marka aynu ka waranno dee wixii ka jira waa la ogyahay waddanka arrimaha siyaasiga ah ee waddanka xilligan ka taaganna waxay keeneen in wax waliba hoosu dhaco in qiimihii cuntadu kor kaco in lacagtii dadka soo gelaysa ay yaraato in dadku ay is-aamini waayaanoo runtii lacagihii baananka iyo lacagihii dhex cararayey qof markaad u sheegto ka guriga dhisaya iyo kii ganacsanayayba uu kuleeyahay horta bal xaaladda waddanka in laga warsugaa yara haboonu ku odhanaya markaa waad dareemaysaa in ay saameyn weyn ay ku yeelatay waddanka isku socodkii dee dhaqaalaha iyo si lacagtu u wareegaysa iyo saameyn fara badan ay ku yeelatay annagana ka warbaahin ahaan marka aad eegto runtii dee caqabad fara badan ayay keentay oo waxaa soo baxay dad fara badan oo aan dadkii warbaahinta gacanta ku hayay aan ahayn marka waxaa yimid waxaan iminka la yidhaahdo barabagandada iyo wararka aan jirin ee aadka u dhex wareegaya bulshada oo runtii iyaguna qayb ka noqonaya xaaladii sii hurinteedii oo aynu aragnay dee inanka maanta fadhiya maraykan ama ka switzerland fadhiya ka new zealand fadhiya ee facebookerka ah ama ah qofka youtuberka ah ee aan war xaqiiqo ah looga baranin ee rusheega aan ahayn ayaa wuxuu janis u helay inuu helo warbaahintan casriga ah ee online-ka ah marka run dadkii waxaa ku dhacay dhagabarjow fara badan gaar ahaanna weliba dadkii dibadda inagaga maqnaa dhammaantiin ba wadnaasa caliyow waxaa jirta dad badan waxay leeyihiin golaha guurta ee somalilan door bay ku lahaayeen arrimaha markay shaqaaqooyin ama nabadgelyo daro meel ka timaada inay doorkooda ka ciyaaraan ma muuqataa ama ma la qabtaa khadarow guurtidu ee shaqadeeda koowaad sida dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu tilmaamayo waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan heshiisiinta khilaafaadka ama heshiisiinta isku dhacyada ayaa runtii ah usha ugu weyn ay qabanayaan waxaad moodaa golihii guurtidu inuu isu bedelay siyaasiyiin oo halkii guur dhexdhexaadnimada uu ka guurayuu siyaasi noqday oo goor walba xukuumadda marka ay joogto ay laba mowqif yihiinba oo ay wixii xukuumaddu tidhaahdo ay ku raaceen kama horimanayinba markaa hortu dhexdhexaad doorkii guurtu waa ka baxday meesha qodobka labaad ee anigu dareemayo dhexdhexaadnimadii iyo wixii ay ku shaqayn jireen guurti way laabeen guurti waa siyaasiyiin dee markaan waxaan odhan lahaa doorkoodu banaanya hadda xisbiyadaha iskaga biiraan dadka qaarkood waxay idinku eedeynayaan golihii guurtada waxay leeyihiin doorkii golaha guurtaa meesha ka maqan oo dastuurku uu siiye waajib ka dhigay inay nabadaynta kow ka tahay iyo khilaafaadka xalintooda marka aragtee sideed u aragtaa xildhibaan maxamed xareed rooble qadarow markii sirweynihii boorama lagu soo asaasay somalilan u dambaysay dowladnimadu aada uga hanaan qaaday saddex iyo sagaashankii axdiqarameed baan ku dhaqmin awoodaha uu tilmaamayo axdiqarameedku uu guurtada siinayay kuwa ugu waaweyn bay ahaayeen laakiin markii dastuurka la sameeyey isbeddel baa ku yimiday oo wuxuu noqday golihii golo sharci dejineed awoodihiisa marka la tilmaamana waxa weeyaan ugu muhiimsan waxa weeyaan inay dejiyaan shuruucda ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada arrimaha ku saabsan xalinta khilaafaadka jira iyo dhibaatooyinka golhu berigaa hore ee axdiqarameedka isaga iyo hurmudka ayo dee yabyab baynu hayn xukuumad baa dhisantay wixii mashaakilaad waddanka xagga amniga ka jira dhinac kastaba ha ahaatee xukuumadda yaa u xil saaran guurteena waajibaadka qura ugu jira waxa weeyaan waxay ay tidhaahdo waxaas way naga xoog rooyihiin ee guurtii nala gala oo naga gacan siiya waajibaadku guurtidu leedahay waxaa ka mid a guurtidu waxay xukuumadda ka gacan siisaa baa la yidhi arrimaha siyaasadda dhaqaalaha bulshada difaaca iyo nabadgelyada waa gacansiin waa marka iyadu kuu baahatay ku tidhaahdo dee waa hawshaas way ugu adag tahay waa nagu adag tahay nala qabta laakiin toos u dhexgelideeda dowladda golaha xukuumaddaa iskale ta horta dadku taba yahay waa taa mid kale haddaan taabto waxaa la yidhaha dadku waxayna yidhahdaan iminka innaga guurtidu waxay isku beddeshay dhalinyaro ajinka arrinkaasi waa arrin salka ku haya arrinkan qabiiligaa qabyaaladdaa ee aada moodaysa in qabyaaladdu wax walba ka xoog roon tahay oy dastuurkii aan ka xoog roon tahay oo ahmiyadda gaarkaa laga siinayo ilaa hadda golaha waxaa lagu keenaa xulasho waana waxaana la odhan karaa dhinac kale marka laga eego golahan waa golaha somalilan u dhan tahay waayo laba iyo siddeetanka qof ay uu ka kooban yahay min ceelaayo ilaa iyo luwi cadde way ka wada kooban yihiin qabiil ka maqani ha yaraado ha badnaadee ma jiro dhaliilo kaloo laydin joodinaya waxaa ka mid ah inaad dhexnimadii lumiseen oo dhinac u xaglisaan taa maxaad ka odhanaysaa xareedow waxaan ka odhanayaa waxaan leenahay anagu oo guurtada mabdaydu yahay weli haddii baarlaman la yahay baarlamanka yurub oo kale ma yihin haddii xukuumad la yahayna tad yurub joogtoo kale ma yihin ee dalalka hore u maray dadkaa toltolkaa qabaa'ilkaa baynu nahay guurtadu mar walba dhinac ay u arkaysa maslaxadani jirto oy ku jirto ayay markay hawl ku jirto u xaglisaa ee dhinac gaaroo ay raacdaa ma jiro tale weli xisbiyada macradkii noo soo jeediyeen oy golaha la yimaadeen oo aan ku hor joogsanay annagu oo aan kaga safanin ma jirto helina maayaan maadaama golhu golo waayeel yahay xukuumaddaanu isagu inta badan uba xil saarayn magarasa golaha wakiilada hawshaa leeyahay inta badan haddana war waxaan sidaa maaha sidaa loo dhigo oo cagtaa loo dhigo iyaa iyaaba yaa la odhanaya markaa cid baa u gacan siinaya nu xukuumadda gacan siinaya ma siina annagu xukuumadda gacan gaara ha helo ha noo keeno ninkii ee ninkii hayaay ha keeno laakiin anigu badankeennu waxaad moodaa imika in arrimeenu socdaan anigu sidaan doonaya ha la yeelo haddaan la yeelin sharci ma jiro waxba ma jiraan in la yidhaahdo arrintu taasay u eg tahay taagnaa somalilan doorashooyinka la xidha madaxtooyada iyo dinuurada komishinkii waxay soo saareen qoraal qoraalkay soo saareenna weli murankii muu wada daweynin siaad u aragtaan horta wallaahi khadarow arrintaasi guurtida markii hore in badan baa la sugaya markan la yidhaahdo komishinka qaranka waxaa la lahaa balmaa wuxuu ku dhawaaqa wixii ay ku dhawaaqeen anigu ma arko cali ahaan ra'yi ahaan arrin realistiga oo dhacaysa waxaa imika ay cayimeen waxa anigu aan qabaa inay maanta inoo geliyeen ama ay inoo inagu jiheeyeen khilaaf hor leh oo cusub marka hore waxa waan oran lahaa madaxtooyada iimaa horeysa iminka waxay inagu jiheeyeen doorashadan ay soo horreysiiyeen xeerkii xeerkeedu ma dhamaystiran yahay wakti ku filan oo doorashada kama soo qabta ururada dee wakti ku filan ma ma la qabanaya dee waktigu kuma filla kamay fikirin anu waxaan qabaa inay waxay iska yidhaahdeen inu ay tahay because dhaqaale ahaan may eegin xaaladda dalku maraya may eegin dalka duruufo dagaal baa ku socdaa dhiigbax baa ku socda dhaqaale waxaa kale oo jira iyana resource incomekii dadka soo gelayay dakhliga hoos buu dhacay faqiirnimadii ama wixii loola bafoti way sii kordhaysaa may eeginba anu waxaan qabaa xataa inay imika khilaaf hor leh ayayna geliyeen oo kii ka cuslaanaya weliba taasina waxay madaxa isu gelin doontaa in dee dalku kalama bixi waayaba guddiga doorashooyinka go-aan bay soo saareen bal hadda haddaad go-aankaa indhe sharci ku eegtid waa sidee
komishanka doorashooyinka qaranku waxa wuxuu saaran yahay waajibaad qaran waajibaadkaasi qaran waxa uu ku xusan yahay sharciga gaar ahaan wuxuu ku xusan yahay xeerka doorashooyinka qaranka xeer lambar ninety-one qodobkiisa lix iyo tobnaad qodobkaasi wuxuu awood u siin yahay komishanka inay ku dhawaaqaan ama ay muujeeyaan doorashada doorashada maanta ay muujeeyeen waa doorashada tooska ah ee ururada qodobkaasi lix iyo tobnaad ee xeerka doorashooyinka ayaa siinaya waxaynu ogeyn in dhammaan ummaddu iyo axsaabta qaranku laga sugayay waajibaad qaran inay gutaan guddidaasi guddidaasi waxay muddo aad u badan ay sugayeen in ay xal u keenaan axsaabta qaranka xal ay ku midaysan yihiin macnaa waxaad u jeedaa miyaa qolyaha saamiliyada siyaasaddu saamilida stakeholderska doorashooyinku xalkii muddo badan marka ay sugayeen maanta waxay soo waxay go-aan u gudbiyeen qoraal u gudbiyeen maxkamadda sare maxkamadda sare waxay ku soo celisay qoraal ama qaraar bay soo saartay qaraarkaasi waxay ku amraysay in ay gutaan waajibaadkooda guddida doorashooyinka qaranku iyagoo ka duulaya qodobka lix iyo tobnaad ee xeerka doorashooyinka waxay soo saareen inay qabanayaan labadii doorasho oo ay soo horreysiinayaan towrurada sidaasaanay ku dhameeyeen waxaana waajiba in loo hoggaansamo arrintaa sharci ee ay guddidu ku dhawaaqeen dad badan baa laakiin sharci yaqaan ismaaciil cabdiis weydiinaya saamilada siyaasaddu iyagaa awood u leh doorkooda doorashooyinka inay ka wada hadlaan ka xaajoodaan guddigii doorashooyinkuna waa siiri walay u yihin marka haddii khilaafka gudahooda ay saamilada siyaasaddu dhammaystaan sawtoodaasiba heshiis sharci ma noqon karto khadar waa sax komishinka doorashooyinku intii uu komishinadii doorashooyinka kala horreeyey ee waddanku dhammaan iyagoon xeerka isticmaalayn oo si toos u isticmaalayn waxay mudnaan gaara siin jireen inay hirgeliyaan oo ay dabaqaan waxyaalaha ay ku midaysan yihiin dhammaan saamiliyada siyaasaddu waxaa xusid mudan in komishinka doorashooyinka qaranku uu muddo badan sugayey inay xal ula yimaadaan xalkii waa la waayey taasi oo ay keentay in ay asxaabta qaranku keeni waayeen waxay ku midaysan yihiin kadibna ay dabaqeen sharciga maxkamadda sarena ay ku amr saamilada siyaasadiinta laysu keeno saamilada siyaasad so komishanka iyagu waxa ay ku heshiiyaan kuma go-ayaan komishanka ha khadana waxay lagu heshiyo baxeera because waxaad ka soo qaadaa iminka xilligii daahiryaale waxay labadiisu ku heshiiyeen doorashadan muxuu ahaa madaxtooyada lasoo horisiyo tii golaga dega dib loo dhigo dee xeer jiray muu hayn laakiin waa heshiis heshiiskii markii la saaxin baa gulaha loo gudbiyey komishinkii komishinkana waa aqbalay waad mahadsan tahay yaqaan ismaaciil waxaa jira dood iyaduna jirta oo marar badan siyaasiyiinta iyo dad badaniba ay soo hadal qaadaan oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka tusaale ahaan waxaa laleeyahay doorashada golayaasha deegaanka xeer diyaar umaaha laakiin doorashada madaxtooyada xeerkeedii baa diyaara doodaasi dad badan baa adeegsada marka sharciyan maanay taasi saxayn
khadarow waxaa fariiqu u dhexeeya arrimaha siyaasadda iyo arrimaha sharciga arrimaha sharciga marka laga hadlayo waxaa dhigaya qodob baa dhigaya anigana taadwiijiso waa arrin sharci markaan eego labada doorasho ee madaxtooyada iyo doorashada tartanka ururada siyaasigaah waxaan aaminsanahay in labadaba maanta xaaladda lagu jiro ay labaduba qabya jirto kow waxaan ku horeynayaa doorashada madaxtooyada haddii la yidhaha doorashada madaxtooyada ha la qabto waxaynu ognahay sida uu dhigayo qodobka saddex iyo labaatanaad ee dastuurka qaranku in doorashada madaxtooyada ay gelayaan saddex xisbi oo liisankood faalid yahay oonoo dhixin waxaynu ognahay in doorashadii ururada la bilaabayba waxaa kaleynu ognahay in liisankii tobanka sano ahaa ee xisbiyadu uu dhacay taasoo muujinaysa inaan in aanay jirin xisbiyo qaran oo ka qaybgeli kara doorashada madaxtooyada waxaa kaloo jirta markan yimaada xaggan doorashada ururada doorashada ururada doorashada tooska ee ururadu waa arrin doorasho arrintaasi doorasho waxaa loo baahan yahay inuu qeexo xeerka guud ee doorashooyinka somalilan ee loo yaqaano xeer lamber nintyn ma jiro qodob ku jira xeerkaasi oo sheegaya hanaanka iyo xis iyo nidaamka loo qabanayo doorashada ururada waxaa qura oo jira in maxkamadda sare ay soo saartay qaraar kowdii bishii lixaad oo ay odhanayso doorashada ururada waxaa loo raacayaa hanaan waafaqsan qodobka lixaad ee xeer lamber foodhiin wuxuu sheegayaa qodobkaasi in xisbi kasta ama urur kasta ama urur ha noqdo ama xisbi ha noqdo kuu yahayba oo sharcigu u yaqaano de inay ururo tartamaya un ay wada yihiin oo meeqaamkaa leeyihiin in mid kastaa boqolkiiba labaatan ka helo gobol kasta haddii la waayana loo eegayo reeshiyada guud ka ugu sarreeya gobollada uu noqonayo xisbiga koowaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga labaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga saddexaad
sakariya haddaad eegtid ururada ha noqoto xisbiya ha noqoto siyaasiyiintii khilaafkii ka dhexeeyey noloshii oo dhan buu taabtay laakiin waxaa leeyahay siyaasiyiinta laftooda waxaa in badan door ka ciyaaraya inay sii kala fogaadaan warbaahintii dad baa saa idinku dhaliilaya maxaad ku odhansataa
khadro aad iyo aad baad mahadsan tahay horta warbaahintu dhinacyadan ishaya ee siyaasadda ee maanta markaynu tusaale ahaan soo qaadano iyagu dhexba u yihiin qofka saxafigii waxa weeye waa qof dhexa oo dhinacyadan ishaya mid walba xogtiisii iyo odhaahdiisii iyo wixii iyo aragtidii ay qabeen bulshada lala wadaagaya marka runtii taa waxaa kasii daran oo aan odhan karaa waxa halka maanta la tabayay waxa weeyaan waxaynaan weli la qabsan oo inaan aaminsanayn warbaahintii online-ka ahayd oo runtii iyaduna ha barbar socota warbaahintii institutionska ahaa hadday tahay warbaahintii tviyadii idaacadihii wargeysa aynu naqaanay hore ee traditionka loo yaqaano waxaaba iyagii iminka dheereeyey tii dadku ay gacanta ku hayeen marka tan dadku ay raadinayaan ee warbaahintii me warbaahintii waa waxaa iyaga saameyn ku yeeshay oo shaqadoodii soo gudagalay mararka qaarna dheekare ka dheereynayaba waxa weeyaan waa waa social media barihii bulshada oo warbaahinta online marka waa kan intuu qof soo fadhiisto go-aaminaya wixii maanta laga hadlay ciddii maanta cadhootay ciddii la amaanay waa kan qof caawa u hadlaya ee bulshadii dhegaysanayso ee kumanaan qof ay lifeka ugu jiraan ay daawanayaan marka ta ta aan la fahmin weli waxa weeyaan warbaahintan online-ka ah ee aan ahayn warbaahintii rasmiga ahayd ee runsheega ahayd ee editor lahayd editorka qofka wax editgareynaya oo tafatiraya marka halka la tabayay waxa weeyaan waa warbaahinta tanna dunida oo dhan marka aynu eegno dee waxaan la idhaha fake newska iyo disinformationka ama xogaha been abuurka ah marka la idhaha iyagiiba u taagla kuwii soo saaray dawladihii waaweynaabaa xeera samayn kara la innagana oo nugul oo wadan yaroo jiricsan oo la aqoonsanayn oo aan sharikadahaana xataa la xidhiidhi karin haddii xataa wax la weydiin lahaa maxaad malayn marka runtii halkaynu tabaynaa waa halkaa warbaahintu inta aan dareemayo way isku dayaan saxafiyiinta intaa waan arkaa wararkooda iyo waxay qorayaan way isku dayaan dadaalkooda iyo kartidooda inay sameeyaan laakiin waxaa ka ka dheeraynayaba dee dadkii iyo aragtidihii ay cabirayeen ee social media dhex array dhegaystayaal haddii aad iminka nagu soo biirtay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaanu bartanka kaga jirnaa toddobaadkan barnaamijku waxaa idinka imanaya magaalada hargeysa sanad iyo barkii ugu dambeeyey waxaa somalilan ka aloosnaa muran siyaasadeed oo la xidhiidha doorashooyinka ururada iyo ta madaxtooyada dhegaystayaal barnaamijka waxaa igu martiya xildhibaan maxamed xareed rooble waxa uu golaha guurtida ee somalilan uu gobolka awdal ugu matelaa golaha guurtida sidoo kale waxaa igula jira doodda oo aan wakhtigiisa isagana uga mahadnaqaya garyaqaan ismaaciil cabdi daahir sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ah cali xasan cawaale waa dhaqaalayahan waana siyaasi iyo ugu dambayn guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee soolja sakariye axmed maxamed social media ama baraha bulshada dee xoogaal badu tahay doonintee lag bay ku leedahay siyaasadan lagu sii kala fogaanayo khadra waxaan odhan karaa warbaahinta iminka aan xadidnayni waxay noqotay gaaska ama batroolkii hurinayey khilaafka maanta somalilan ka taagan sidaa walaalkay sheegay nin walba nin baa qol soo fadhiisanaya wax alla wuxuu doonaa buu akhriyaya waxaa ka maqan iminka dal dee codna baynu nahay adduunyada xiriir baa jira horta xeerkii la odhan jiray tiknolojiyada ee waxaan lagu xakamayn lahaa muu ka maqanya meesha waayo qofna kumuu dhaceen intuu meel soo fadhiisto inuu yidhahdo reer hebelow hubka qaata may dhacdeen dee waa la soo qaban lahaa dadkan ka hadlaya runtii baraha bulshada dalbay joogaan ama waqooyiga ameerikay joogaan ama yurub bay joogaan haddii dadkaa dabagal lagu sameeyo ee fidnada dalka somalilan ka wada iyo isku dhaca beeraha iyo naca abuuraya waxaan qabaa haddii la dabagalo in wax laga qaban kari lahaa xukuumaddu way ka gaabisay xeerarkii iyo shuruucdii ilaalin lahaa ee runtii lagaga hortegi lahaana way ka gaabisay xukuumaddu marka waxaa loo runta intu istaagi mayso waxaa loo baahan yahay in la helo qawaaniin iyo xeerar lagu kontaroolo dadka fidnada maanta waxa koowaad ee dalka somalilan beeraha madaxa isu geliyey wararka been abuurka muxuu ahaa isku dhac waxa abuuraya waxa weeya youtubero freeya waa qol baa ninde ama america ayuunba qolka wuxuu doonaa buu shubaya dabadda waa la rumaysanaya marka maqaayadaha la isugu yimaado buu ka odhanaya waxa dhacay miyaa ogtii waxaa saa dhacay tan waxaa ka maqashay de waxaan ka maqlay nin baa xala dhegeysa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin markan martida iyo dhegeystayaasha waxaan doonayaa fursad siiyo maadaama aynu ka hadalnay ama soo qaadanay saamaynta baraha bulshada guud ahaan dadka isticmaala khaasatanna ay ku leeyihiin wakhtigan ma khilaafaadka doorashooyinka somalilan iyo dhinaca siyaasadda madaxweynaha somalilan muse bixi cabdi toddobaadkan mar uu ka hadlayey bandhiga buugga madaxweyne hore somalilan axmed silaahin laga qoray waxa uu tilmaamay in xaaladaha duruufaha dhaqandhaqaale ama xaaladaha siyaasiyaed somalilan ka jira waxa uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay in arrimahan ay door weyn ku leeyihiin baraha bulshada gaar ahaana shakhsiyaad ama dad debadaha jooga kadibna technologigan casriga ahi uu dhibtaasi la yimid bal aniga dhegaysano
waxaa horta guud ahaan dadku aad ba imika maalmahan social mediayo buuqa u warwaraan nabadgelyo xubaa laga warwaraa waxbaa dhici baa la idhaahdaa waxaan idinka bushaaranayaa caawa cabdiqaadir jirde oo oday weyna oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan oo ugu degan kaftanka iyo jawigu halkaa caawa ka muujiyay waxay noo sheegayeen bushaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax walaa noo ku dhamaanay anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacayn oo aan ka badan xafiltan siyaasadeed oo marka doorashada gelaya iskale mudaaharaad xuquuq yar laakiin se dadku u dhigayaan iyo idaacaday social media xashaa ka lah in ummad dhan ama community dhan ama dad dhanu deegaan uu dagaalamayo oo waxa u soo jeeda waa kuma jiraan anaa idinka ballan qaadaya naska waxaa wadaa waa technolojiga casriga ah hadalkii kii joogay baar la fadhiyey london ama minnesota ama australia inanka meel joogo gidaarkaati joogo la hadlaya halka burca jooga u leeyahy waxaay wax hadduu idhaahdo kharash baan u baahan haynaa iyana cinkuu soo maraayo boolba dhiiba garan mayna marka hadday aad tir meel baa kula shaydaaniyaa wada eh dadka yuu istu hubiya oo kala shakii oo ina waxa weyn isu qaadeen taana intaasaa ku dhaafaya balaayan ma jirto insha allahu dalka nabadgelyadeenu doorashadu ku geli nabadgelyadeenu ku wadi dadka mucaaradkaana badankooda qolada cusuba oo ruuc cusubna qolo badanoo silaaya soo dheliyay baa joogto iyaga laga wadwari maayo qoday tareenkaa ka soo baxday waa la qaban doonaa kuwa cusuba inay ku dayan doonaan balaayo kama filayo xisbiyada mucaaradka dee waa mucaarada xeerka daaya hayar cagtamaane yaa la caburinayna cabdilqaadir waa ogowha intii mucaaradada calio aan kugu soo horreysiyaba waan waan baa socotaa xildhibaano iyo baa mid wada midna dhinaca dhaqankaabay ka socotaa say kula muuqataa waawaantaasi
dalku golaha guurtida ayay ahayd inay liidinka qaataan hogaaminta inay qaataan waxay ahayd golaha guurtida golaha guurtidu roolkoodu maqanya dabeedna dan baa baday inay xildhibaanadii baarlamaanka inay iyaga tafaqsadaan oo arrintii ay galaan runtii goobkaas kusoo markaa waxaa la odhan karaa golaha guurtidu dee mar haddii roolkii somalilan ay ku lahaayeen ay ka baxeen oo aanay roolkoodii qaadanayn dee jiritaankooda qarankan somalilan macnaba uma laha fadhiga joogaana macno uma laha jiritaankooda macno uma laha ayaan qabaa marka markaa maanta waxaan ka qabaa runtii in iminka in wax laisoo dhaweyn karo laakiin arrinta halka khilaafku ka abuurmay weli khatar waxa weeye waxaan ay soo saareen komishiku ayay dabada ku haysaa waa maanta dhibaato markaa waxaa la midgoolkii lama dhalo waa maantu waxa ay ku arooreysaa weeyaan waxa ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranku arrintaa guddiga doorashooyinku ay soo saareen oo la xaliyo oo laysla garto oo lagu heshiiyo ayuunbaa lagaga bixi karaa baan qabaa anuu khilaaf dhaliilo kaloo laydin joodinaya waxaa ka mid ah waxay muxuu ahaye tilmaamayaan in goli guurto gole siyaasiya isu bedelay oo dhaqankii ka tegey taa maxaad ka odhanaysaa xareedo waxaan ka odhanayaa waxaan leenahay anagu oo guurta mabdeydu yahay laakiin anagu roorkayga waan gudannaa ilaa iminkana maalintii u dhammay saqaaqadii burco waan gudannay waa qaybtii baa naga tagtay oo ka qayb gashay sanaag meelo badan baanu saasoo kale xukuumaddu tiri hawshaa guurtay idinku naga qabta waan qabannay dalkana anigu shaksiyan meel markaan ka soo qaada raggii ugu waaweynaa baanay meel aanaan anagu dhibaatadii soo xaleynin ma jiro shalay u dambaysaan anigu waan iga hadlaynay anaa ka mid ah raggii hadlayay war miiska kaaliyaan leenahay miiska kaaliyaan leenahay xabad xal maahine ninna dani uguma jirto xabad nin doonayaana ma jiro haddana waa kaa waxuu yidhi ninkii hore nig maalintii hore ka maamaayay ordhanaalid baa inoogu litiy ninkii faruurnaa ciyaarta le duhurkaa la qabanayaa ordhanaalid baa inoogu liiti wiil war xabadan qaadanaa inoogu liidata dhaqanna umaynaan lahayn wax anagu hal mar iyo wayna soo marmaaniyo beelo isku dhacayo laakiin kursi siyaasi oo la yidhahdo waxaa lagu doonayaa qori dee dowlad inqilaab lagu qasado waan maqalnay wayna dhacday adduunyada laakiin kursi siyaasi oo doorasho jooga oo dadkoo dhan wada dooranayo inay cidi tiraada anaa qoriga u qaadanaya anigu ma arrin saxa uma arkaan dani kuma jirto isagana dani kuma jirto dee anigu berriseen ku raaci anigu berrito cod buu iga doonayaa hadduu yidhaha maanta awood baan wax ku doonaya seen berri codka u siin miyaan seen ku heli wadatashi baan ku ikeli karaa iyo waxaan isla doorana dee waa maanta sakariye adoo soo koobaya say kula muuqataa maxaad rasha ka qabtaa khadarow horta in ra'yi la cabiro oo la doodo dhinac waa ka xadaaran oo waxay dee muujinaysaa in qof waliba uu ra'yigiisa cabiri karo oo meeshii xorriyatul qowl uu jiro oo waxaan bulshada ka dhexeeya ee la wada danaynayo nin waliba uu dhinaciisa kasoo istaago oo uu maaragtay ka hadlo waxaana runtii hoos u ridaa markuu qofku hadlo ee uu ra'yigiisa dhiibto tensionkii ama dhibaatadii jirtay ee uu qabay ayuu markaa u arkayaa inuu wax ka yidhi markaa marka markan dhinacaa ka eegna dhibaato maaha waa positive marka dhinacii kale laga eega ee de wixii markuu gacanka hadal gaadho ayuu ayuu dhibaato noqdaa marka anigu waxaan qabaa runtii bulshada somalilan habdhaqan bay lahayd soddonka sane aynu jirnay markastaa la isku qabto ee meel xun ay gaadhaabaan markiiba haddana la helayay inan macal cusra yusra markiiba haddana in jawigii oo jawi kale oo bulshadii u bilaabmo oo markiiba laga heshiyo markaan runtii waxaan qabaa markaan habdhaqanka bulshadeena iyo dadnimada bulshada somalilan aan eego in yoolyooltankan iyo howlahan siyaasiga ah ee jiraaya ay iska dhammaanayaan bulshaduna ay dad walaal ah yihiin wixii maanta lagu wada hadlaya inuu noqonayaa un ra'yi la cabiraya marka runtii rajo weyn baan ka qabaa in hawshaasi soo
aad baad maadsantaye gabagabadii barnaamijkeenu kusoo dhownay taladii iyo xalkii baynu doonayna inaynu dul marno adoo soo koobaya maxaad taladaada xal maxaad u aragtaa anigu khadalow xal waxaan u arkaa si boogta loo dhalo anigu xal waxaan u arkaa wixii khilaafu ka bilaabmay in la abaaro oo laga heshiiyo oo ah go-aanka ay soo saareen komishinka doorashooyinka qaranku innaga oo macnaha waxbay muddeeyeen waxay mudeeyeenaba waxa fidnada keenay waxaan xal u arkaa in reer somalilan sidii dhaqanku ahaa in arrinta dhulka la dhigo in la heshiiyo oo dagaal hortu wax dagaal lalayo xabad wax laga heshiin karo in dagaal halkaa layska dhigo miiska wadahadalka in laysugu yimaado labada xisb macaarid war labada xisb macaarid waxaanu leenahay arrinta dhulka dhiga dadkan buuraha saatayna buuraha kasoo dejiya laakiin cali anagu ma hayno ma hayno anagu waa eedayn culus maya anagu waa eedayn culus ma hayna xaqiijina xusbiyadu ku leeyihin nimankaa dhallinyarta marka gaalkaa buurtuna weli may sheegin in xusbiya ka dambeeyaan marka adoo raalliya xisbiyada waxaa tala siinaysa si waxaan anigu odhanayaa xisbiyadu dalkan meel adag baa laga keenay anigu goobjoog waxaan khadalow u ahaa waxaan ka qayb qaatay dib u heshiisiintii somaliland nineteen ninety fourkii dhibaatada iyo culayskay lahayd iyo halkaasa lagu soo gaadhay ilaahay baa ogaa war wixii intaa lasoo dhisay dalka yaan la burburin nin wal oo reer somalilanba ha dareemo dalkaynu isagu leeyahay ha dareemo inaan guryaha quruxda badan iyo noloshaa quruxda badan inaan la dumin oon loo dumin arrin khilaaf siyaasadeeda xukuumaddana waxaan ka codsanaynaa oo anigu aan u soo jeedin lahaa si xilka loo gaadho inay arrinta dhulka dhigto inay dulqaad yeelato tii lagu socday iyaday ahayd nineteen ninety fivekii markii shirkudoofi laisku qabtay guurtii joogtay daahir yaala yidhaaheen madaxweyne maanaan qaadin dood adiga ayaan ku tiibsano dhiilkii buuxaada haya waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixi madaxweyne dhiilkii buuxaada haya nimankan macaalid waxma hayaan ha ku tiibsanin adaa lagugu tiibsanaya adigu dulqaadka yeelo nin weyn baa tahay golaha guurtida waxaa boolaman aad kaga soo biirtay saddex iyo sagaashankii intaaba golahaba soo fadhiday taladaad maanta adoo soo ururinaya siinayso siyaasiyiinta somalilan taladaad iyo xalkaaga maxaad u aragtaa haddaa soo koob talada waxaan u arkaa wada hadlaaba heshiiyaa layihi af talyaan iyo af hindi laguma wada hadlayo xukuumadduna diidi mayso xisbiyaduna yay diidin ha la soo fadhiisto miiskaan hareera ka soo fadhiisanno war maxaa inoo dana inoo maslaxada shuruucdeennu way caddahay oo waa la og yahay doorasho madaxweyne waxaa geli kara dee saddex xisbi inta imika laysku hayana waxa waye saddexdii hore ha doortaan iyo ururadiiba muddadoodii gaadhee waana soo baxeene ururadaha lagu tartamo saddexdii xisbee soo baxaay doorasho ha galaan waa intaa inta maranku aan malinayaa salkeedu inuu yahay dee wax dhow la dhammayn kara wey wax sanad kala dambeeyana dhib badan uma arko hashaa soddon qaade muxuu yidhi saddex kuma dari weydu dee sabir baa la doonayaa oo wax lagu gaadhayaa oo maxaan ku dhahay wanaag lagu gaadhaya oo dadku wadajir ku gaadhaya laakiin waxaan u malaynaya maanta nin igu beeninayana ma jiro nin odhanaya xabad baa hal ku jira waxaan leenahay war caqliga iyo taladii iyo dulqaadka aad ku shaqayn jirteen ha shaqeeyo kow dowladdana waxaan leenahay wax alala wixii wadahadal lagu gaadhayaba ha la soo dhoweeyo aan iskugu nimaadno doraadba waan sheegaya war miiskaan soo wada fadhiisano wayna qaadaa meeshu war macaaridoo soo fadhiisa war dowladda soo fadhiiso guurtee kaalaya wakiillow kaalaya arka salaadiinay kaalay saa ku dhammaata hawshu waanay dhib badan inagu qaadan nin igu beeninaya ma jiro maanta ninka qori ku gaadhaya doorashee kursi ku fuulaya waa kii ka maanta jooga ma kursi wuxuu ku fuulay qori kuma fuulin kuna fuuli kari maayo ka imanayaana ku fuuli maayo dadkao dhan buu u baahan yahay ma qoluu u baahan yahay ma qol iyaa dooranaysa ma qolaa la maqlaa iminka haddiise dowlad la dhiso ma qabiil baa laga dhiso mintan qolada iminka ay doonaysaaba ay qabsato dowladdu ma iyagu may ka koobnaanaysaa maynu dadku wada yeelanayn dee sabab ugu dagaalama ma taalo
xalkaa dad ku tarteen anigu khadar runtii waxaan u arkaa uun xal markii dhinacii annaga shaqadeydii aanu ka eegno in aan waxaa jira iyo doodaha socda iyo afkaarta la isweydaarsanayo aan loo bedelin arrimo negative ah oooo khatar bulshada ku keeni kara laakiin ay noqdaan wax togan oo runtii bulshadu ay tahay wax ay wada leedahay oo ay ka doodayaan oo ay afkaarteeda iyo ra'yigeedaba ay isweydaarsanayaan marka waxaan odhanayaa dadkan aan warbaahintana ahayn ee runtii bulshada kicintooda iyo hawlahooda habeen walba life ugu soo jira runtii inay ka bulshada taanfaraya waxa weeyaan fariinteeda ugu weyna bulshada faraya bulshooy halka aada xogta ka doonanayso waa inaad taqaanaa cidda aada xogta u raadsanayso waa inay noqotaa institution magac leh waxa uu waxa uu galo iyo waxa uu gayo ha hay-ad warbaahineed oo social media wada leeyihin dhammaantood hadda social mediahii iyo iyo iyaan ay telefonkii qofkii rabo dhammaantood bare bulshay wada leeyihiin marka xogta halka aad u doonayso hay-adda aad u doonanayso waa inay tahay rursheeg waa in loogu yaqaanaa inay leeyihiin tafatir wanaagsan oo runtii xogta aada u baahan tahay ee rasmigaa ku siin kara dadkan halka qof ah ee qolka kusoo jira ee runtii kacayda ku jira ee kusoo jirana runtii waa inay dadku bartaan waxaanay akhriyaan inaanay run ahayn marka warbaahinta rasmiga ah ee wararka dheelitiraysa ee hubinaysa runnimada ha ku xidhnaadaan ugu dambayn markaa dad badani waxay soo hadal qaadayaan madaxweynuhu waa odaygii qaranka isagu inuu talaada dhulka dhigo dadka isu soo jiido arrimahana gacantiisay ku xidhan yihiine muxuu hayey ilaa xataa go-aankan doorashooyinka ee guddigu soo jeediyeen bal marka haddaad sharci yaqaan baa tahay sharciga adiga akhriyey ma jirtaa fursad madaxweynuhu ama doorinteelegu madaxweynaha uga bannaan inuu arrimahan guddiga doorashooyinka go-aankan ay soo saareen uu farageliyo bismillahi raxmaan raxiim khadaro waa sax madaxweynuhu waxa weeyaan waa odaygii iyo mas-uulkii ugu sarreeyey ee qarankan laba arrin ha la kala doorto inayn marka hore dee aynu sharcigu aynu isticmaalno yoynaynu hadhow yoynaynu sharciga ka tagno haddii aynu eegayno il sharci baad wax igu weydiisay garyaqaan ahaan madaxweynuhu arrintan maanta halkan marka ay marayso waxau ku leeyahay hal arrinoo qura komishinka doorashooyinku waxay soo saareen qoraal bay soo saareen ay ku cayimayaan labada doorasho labadaa doorasho maanta way cayimeen waxay u gudbinayaan madaxweynaha sida uu dhigayo qodobka lix iyo tobnaad ee xeerka doorashooyinku madaxweynaha waxaa uga bannaanoo qura in uu ku soo saaro digreeto intaa wixii dhaafsiisan waxay noqonaysaa faragelin faragelintaasi oo dhaawacaysa karaamadii madax bannaanidii iyo madax bannaanadii uu lahaa komishiga doorashooyinku haddii la odhan karo faragelin ha ku sameeyo taasi waxay noqonaysaa inuu isagu oo ay u dhadhamaysaa macna ahaan inuu isagu maamulo komishinka doorashooyinku taasina waa arrin baalmarsan sharciga waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e barnaamijka toddobaadkan waxau idinka imanayey istuudiyaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah khadar maxamed cakulle barnaamijkan waxaa igala qaybgelayey islamarkaana marti igu ahaa xildhibaan maxamed xareed rooble oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan garyaqaan ismaaciil cabdi daahir oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa siyaasi cali xasan cawaale waa siyaasi waana dhaqaalayahan waxaa ugu dambayn barnaamijka martiigu ahaa sakariya axmed maxamed oo ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja dhammaantiinba aad ayaad ugu mahadsantihiin wakhtigiinna tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid la mida intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo